asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteennii meelaha badan taaban jirtay iyadoo hadba sheeko hor leh ina tusaysa ama barnaamij hor leh ama qayb hor leh ama waddo hor leh ama dariiq hor leh inoo jeexaysa wax un meel inaga tusin jirtay mideennan maantana waxaan ka soo qaadanaynaa waan ku soo qaadanaynaa haddii alla idmo waxaan ragga ah howl badan baa adduunka uga taalla ragga howl badan ayaa adduunka u taalla howlaha ragga u yaalaayina waa ka badan yihiin kuwa carruurta u yaalla waa ka badan yihiin kuwa hooyooyinka u yaalla waa ka badan yihiin kuwa gabdhaha u yaalla waa ka badan yihiin waxa adduunka yaalla oo dhan ama nool howlaha u yaalla waxaa ka badan howlaha ragga u yaalla sababtoo ah howlaha ragga u yaallaayey waa howla culus haddii diiniyan la dhaho dee waad garanaysaano adduunka markii nebi aadan calayhi salaam la keenayay aadan baa la uumay markii aadan la uumay makhluuqaadkii kale iyo malaa'igtii iyo wixii joogay oo dhanna waad garanaysaano malaa'igihii ilaahay in ilaahay ku yidhi maaragtay u sujuuda aadam oo kaasi oo halkaasay kasoo bilaabatay hawshu aadan u sujuudadaas waa meeshii shaydaan maaragtay uu sabiqda kaga baxay ee uu amarkii alle arki waayey ee uu aadan arkay un waana meesha uu ilaahay maanta cadowga inagala yahay ee madaxdeena ku hadlaynhayo ee innaga inaga qarribay ee hoogiya ba ku dheeraan mayna dhankaa howlaha ragga u yaallaayey waa howlo adag howlaha ragga u yaallee adag ayaa rag hawl isugu yimid rag ayaa hawl isugu yimid ragga hawsha isugu yimid ha ahaadaan heer guura ama ha ahaadaan reer magaal hawl adag oo aad iyo aad u culus oo u baahan in wax laga qabto oo miisaankeeda leh ayaa la isugu yimid hawsha baa raggii tumay waa la tumay waa la tumay waa la tumay waa rag badan baa calaacalay marka rag badan ayaa calaacalay hawsha waa ku dhimanay hawsha waa nagu dheeraatay hawsha sidaanay noqotay hawsha sidaanay noqotay hawsha sideedana markii hawl lahayo hawshu calaacal uma baahno hawshu waxay u baahan tahay qabasho ee calaacal uma baahno oo wixii hawleh haddii laa kuu soo gelaya rag isugu yimaado ninkii ka calaacalaayay dee isagaa khaldan hawl rag isugu yimid nin ka calaacalay isagaa khaldan marba haddii rag hawl isugu imaado hawshaas waxay u baahan tahay qabasho iyo fulin qabashadii iyo fulintii sidaas ayada hawshaas la isugu yimid ayaa rag badani calaacalkii minjaha goostay ama afkay furteen calaacalkii markay badiyeen ayaa nin caaqil ahaayo la hadlay dhammaantood isaga oo raba inuu tusiyo hawshani inayna ahayn hawl calaacal u baahan ee ay tahay hawl u baahan in la fuliyo waxna laga qabto lana diriteeyo sidii ay ahaydna loo mariyo u baahan ayuu tusaale u soo qaatay waxaanu u sheegay hal mahmaaha oo cajiiba mahmaahdaasoo dhahaysa haddii eebba idmahayo sideedaba horta hawsha maxaad u qabanaysaa waa la kala adkaysi badan yahay kala adkaysi badnaantuna waa qaybta biniaadanka ku uuman oo rag iyo dumarba waa la kala adkaysi badan yahay carruurta lafteedaa kala adkaysi badanoo qaar baa laga yaabaa maanta o dhan inay laba mar wax cunaan oo ayna hooyey waxsii dhihin hooyey waxsii dhihin hooyey gaajo ay haysa dhihin hooye ayna qaylqaylin qaarna waxaa laga yaabaa shan jeer lix jeer inay soo noqdaan hooye cunno isii ay dhahaan markaasuu wuxuu ku yidhi isagoo u sheegahaya kuwii in ay maaragtay wadda cad maraan ayuu ku yidhi waryaaya hawsha qabta dhaksada waxaan idiin sheegahayaa say dhaheen hee dareenkii baa soo jeestay mogta markuu dareenkii soo jeestu yidhi waxaan idiin sheegahayaa rag hortiis lama calaacalo rag hortii lama calaacalu yidhi caloosha adkaysta rag hortii lama calaacalee caloosha adkaysta oo hawsha fuliya waa hadal aad iyo aad gundhig u ah maanta adduunka markaad fiirsa dhinac walba iyo qiimo kasta iyo heer kaste dee rag hortii lama calaacalaa taalla waddamada calaacala ee gacanta hoorsada ee dulligii ihi waa kuwaynu isla aragnay rag hortii lama calaacalee caloosha adkaysta ayuu yidhi rag hortii lama calaacalee caloosha adkaysta aniguna waxaan leeyahay soomaaliyay dee bili-aadan hortii lama calaacalee ama rag hortii lama calaacalee caloosha adkaysta ayaan leeyahay mahmaada maantaan kusoo qaadanayna xubinteena murtada maanta inamka ebe waxaa la yidhi ficil hooyadaa kuu geeyaa jira ficil hooyadaa kuu geeyaa jira